جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada warkeena subaxaad ku maqli doontaane waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa ku dhaawacmay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho madaxdii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa war wada jir ah oo ay soo saareen waxa ay xasan gurguurta ku eedeeyeen inuu boob xooggan ku hayo dhulka muqdisho waxaa soo gabagabowey kormeer wafdi ah uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga bakool ay kusoo mareen deegaanada ay degto mid ka mid a beelaha dega wilaayada bakool mucaaradka riddada ayaa mar kale eedeymo xooggan u jeediyey xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa kormeer ku tegay mid ka mid ah madaarista deegaanka coosweyne iyadoona halkaas ay bandhig cilmiyeed ay ka sameeyeen ardayda madaaristaas xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beerweynta hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaayada bay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo dadka ku dhaqan magaalada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado ayaa xalay goob fagaaro ah ku daawaday istaarkii alkataa'ib ay ka soo saartay dagaalkii maxaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkayna subax iminkana isagii oo fidsan saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhaawacmay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho qaraxay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay goob ay ku sugnaayeen askar iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka riddada waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba sargaal oo lagu kala magacaabo gallad iyo sheebo madaxdii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa war wada jir ah oo ay soo saareen waxa ay xasan gurguurte ku eedeeyeen inuu boob xooggan ku hayo dhulka muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame abuusheyba xilli dhulboobka ka socda magaalada muqdisho ee uu ku howlan yahay xasan gurguurte uu xarkaha goostay ayay digniin culus arrinkaa ka soo saareen siyaasiyiin horey xilal sare uga soo qabtay kooxda riddada soomaaliya war-saxaafadeed ay ku saxiixan yihiin madaxweyneyaashii soo maray kooxda riddada ayay ku sheegeen in xasan sheikh uu soomaaliya ka geystay dhulboobkii ugu xooganaa ee abid ee soo mara dalka cabdiqaasin salaad xasan shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war-saxaafadeedka ay soo saareen ku caddeeyey waxa ka socda muqdisho inay yihiin boob baaxad leh oo lagu hayo dhulalka danta guud waxay sheegeen in marka dhulka laga raro shacabka degan kadib laga iibiyo ganacsato waxaana lacagtaasi laga bixiyey dhulalka la dhacay ay ku dhacdaa jeebka shaqhsiyaad u adeega xasan garguurta taasoo meesha ka saaraysa qiilkii ay madaxda kooxda riddada u sameynayeen dhulboobka ay caasimadda ka wadaan iyagoo ku sheegaya in laga dhigo mid lagu qabto waddan guud saddexdan murtad ee horey usoo hogaamiyey kooxda riddada soomaaliya ee baaqa qayladhaantaa soo saaray ayaa ku baaqay in shacabka laga barkiciy guryahooda dib u dejin loo sameeyo islamarkaana la joojiyo dhulboobka iyagoona dignin culus u diray ganacsatada iibsanaysa dhulalkaasi boolida ah ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed ee xalaalquutada ah waxaan uga digaynaa inaanay ku kadsoomin dhulka danta guud ee ummadda ka dhexeeya meelna uga soo wada jeestaan fasaadka iyo boobka hantida danta guud ayaa lagu yiri warka ay sida wadajirka u soo saareen shariif sheekh axmed cabdiqaasim salaad iyo maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan ayaa kusoo beegmaysa xili isbuucii lasoo dhaafay xaafado ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho uu ka dhacay dagaal khasaari badan dhaliyey oo u dhexeeyey maleeshiyaad daacad u ah madaxda riddada ee dhulboobka wada iyo maleeshiyaad kale oo difaacaya dadka deegaanka mahadsanid abuusheyba waxaa soo gabagaboobay kormeer wafdi ah uu hogaaminayo waaliga wilaayadda islaamiga ee bakool ay kusoo mareen deegaanada ay degto mid ka mid a beelaha dega wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan ayaa ka waramayaa wafdigan oo ka koobnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culumo nuqabo waxgarad iyo maamulka islaamiga ee degmada tieglow waxaa hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna wafdigan booqasho iyo kormeer ku sameeyey dhammaan deegaanada ay degto beesha ansaarta ah ee garadle oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka wafdigan waxa uu ahaa in beesha loogu hambaliyeeyo kaalinkeeda muuqda ee aan la dafiri karin ee ay ka qaadatay jihaadka ka socda bariga afrika iyo in beesha lagu baraarujiyo inaysan ka caajisin jihaadka ay ku jirto wafdigan oo soo gabagabeeyey kormeerkiisa ayaa deegaanada uu gaaray waxaa ka mid ahaa deegaanka dhanaawe oo ka mid a deegaanada ay degta beesha islamarkaana siddeed iyo toban kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada tieglow waxaa wafdigan soo dhoweeyey ugaaska beesha garadle iyo waxgaradkiisa kuwaasoo sameeyey martiqaad heer sare ah oo uu ka sheekeyn karo qofka tegay oo keliya aniga waxaan qayb ka ahaa wafdiga uu hogaaminayay waaliga aniga oo ka socday idaacadda islaamiga andalus waxaan deegaanka gaarnay xilli duhurka uu dhow yahay markii aan gaariga ka degnay waxaana soo dhoweeyey ugaaska beesha galadle ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo waxgaradka beesha oo na sii sugayay waxaana nagula martiqaaday martiqaad midka ugu wanaagsan oo ah cad iyo caano waxaa sii dheeraa soor lagu koosaaray caano geel oo saafi ah waxayna ahayd soorta loo yaqaano mordayda oo hadda beeraha ka soo go'day taasoo carafteeda ay ku deeqaysa inta aadan cunin ka hor martiqaad qadeen iyo nasiino kadib mas-uuliyiintii uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha kala hadlay dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha garadle ee deegaankaasi degto sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo la hadlay bulshadii halkaasi isugu soo baxday ee beesha garadle ayaa beesha xasuusiyey kaalinkeeda ku aadan jihaadka iyo in beesha jihaadka ay barbar istaagtay xilli xaaladu ay adkeed sida la ogi helligii oo dagaalka eed unkulelahay xasan sheekh maxamuud hamlaha gaaday iridh dhul weerar ee lahagaaday dhaqaalaha weerar lahagaaday al-shabaab maana hal erid siiboy jirinta halku siiboy la arhay barnaamijkaa usigahaayay eed ulaasan jaro gabaa'ilkii ma uu islay ma uu islay ma uu islay ma uu islay guraalan kastaba hataa askarti oo tuutagan ka jari mana ma uu isridaayaan iyo beelo mayba suubiday niman laaraw imaamadley tasmayne xafladii hayti inta la ku qabadaay may haytay xaflad ilaahay barkaay gaala inta la ka dhiibi oo boqol neef gaale boqol iyo konton qof ku dhadhawaadana may wahaa ciidan ana meelo laha ka bandhig gaali dagaal kala jarna berin ku anna gobolka baa'ilo ku galay maa qadiidii hayti may waa qadiid ilaahay barkaaya hayti ilaahayana raalli ka haay uma may waa dadka muslimiintan eedaan ka farxan ilbaabkaasna isaga furtan allahu akbar taas marka may bannaga tahiin baaqi inka horreey habbahi geelili maana jawaabtaas bii qabaa'ilka markaasa ka daydan yantaaraha kiigdi baay geelili baay ha kiigi haddan may ha kiigi hubeera ha kiigi dabari ha kiigi walaagas dhon ilbaabkaas ay furi isaga furtan man sanna sunnatan xasanatan ee falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyn u duceeyey beesha garadle cadowgan ilaahay ama kawaala usba dhahayti ilaahay kawaala owlaadin ilaahay siin barakaay maalkin ilaahay siin barakaay haasaskin iyo bilaantin ilaahay siin barakaay deegaankin iyo dalkiisan degantin dal baraka leh oo ilaahay barakadiisa degaas ilaahay kawaala cudurri iyo walshuqe iyo baarfuur iyo cudurri walaa la sheegay geekianka dambeeta ilaahayna ark ilaahay subxaana wa tacaala inta jirin ilaahay caafiyo muslimiinta guud ahaan gaar ahaan beella heblooy u wardheera wal alla wali dhibow oo shuush eh ama jirre eh ama walkale eh ama cadow ah wal kasta may waa ilaahay subxaana wa tacaala yo dhibofad ilaahay ku qaado malaaqa beesha galadle ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq sheekh ibraahim xasan kabyare oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in xoolihii ay dhiibeen ay dar alle u dhiibeen jihaadkana ay ku darsadeen isagoona dhanka kale ballan qaaday in beesha ay sii wadi doonto kaalinkeeda ku aadan jihaadka boqol neef gaal ee waa banaankan eelka dhanaawlka dhiibi maylin dhiibay halkii amaano ma ee ujeeddo kale laku leeyma laa ujeedka unun dhiibni ma hay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabjeenni kornagada maaha ilaahay subxaana wa tacaala inilka raaligeli maaha waana insha allahu tacaala tii ta ku sarrayton nu aragay hoob ilaahay ar gaalana insha allahu tacaala dadkii ha gebagabaayay faday soomaaliya ku saara doon yaa nagada doon hoob ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado waan may baa rajaysagnaa sidii doorad isugu fayl maal inafban iska daradoon
qaar ka mid a waxgaradka beesha garadle oo dhankooda ka hadlay fagaaraha ayaa soo dhoweeyey wafdigii uu hogaaminayay waaliga waxayna ballan qaadeen in naf iyo maalba ay jihaadka iyo muslimiintaba la garab taagan yihiin dad oo ansaarlamadii laka tilmaamay qaadadu waana adee oo dagaalamo gaalaadal harbi allah noo weelo insha allaahumay baan rajaane innii saqiir iyo kabiir inkishal hirin gaalo dhugdhugii kubantu innii kulubannu taasaa ballan noo ah geelili geerima diidaan aree gaalana ma lagudaayo an gaalo lagudayno noo haaraansanta an gaalo ku guurnona noo haaraansanta an ulmada garabsiinoon diyaara an ana walbas noo fadaano geela saataan an diyaar gololiin diyaar garabka diyaar saasa noola godoomasan si kastaba ha ahaatee kormeerkan soo gebagaboobay ayuu wafdigan uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxa ay ku soo mareen dhammaan deegaanada ay degta beesha waxaana ugu waaweynaa deegaanada ay soo mareen deegaanka gudo iyo deegaanka dhanaawe halkaasoo boqolaal ka mid a bulshada beesha ay kusoo dhoweeyeen wafdigan iyagoona fagaaraha ka ballanqaaday in naf iyo maalba ay la garab taagan yihiin jihaadka iyo muslimiinta mahadsanid abu xasaan mucaaradka riddada ayaa mar kale eedeymo xoogan u jeediyey xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa sii ambaqaadayaa murtad xasan cali kheyre oo horey usoo noqday ra-iisul wasaarihii kooxda riddada soomaaliya ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay muqdisho kaga hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka iyo garguurte xasan cali kheyre ayaa sheegay in khilaafka uu marayo hadda inuu xasan garguurte wado doorasho si qafaal iyo qori ah dadka lagu diiwaangelinayo waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna qotontaa qasab qori iyo qafaal waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka waxaa go-ay xiriirkii ka dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ay colaadisay dowladda madaxweyne xasan sheikh taas oo nasiib darro horseeday kala irdhow siyaasadeed khilaaf hor leh halisna ku ah dalka murtad xasan cali kheyre ayaa dhinaca kale ka hadlay dhulboobka uu wado murtad xasan garguurte kaasoo uu sheegay inuu boobay dhulka danta guud iyo dhulal kale oo dad shacab ah ay lahaayeen waxaa musiibo qaran ah in madaxweynaha dalku uu maanta si suuq madow ah ku iibinayo dhulkii danta guud qoray caaradiisna ku barakicinaya shacabkii danyarta ahaa ee ku noolaa dhulalkaas waxaana xusid mudan in dhulkii danta guud lagu sii ballaarinayo dhul ay leeyihiin dad shacab ah awoodda dowladnimadana lagu boobo dhul ay dadweynaha soomaaliyeed u haystaan lahaansho sharci ah kheyre ayaa sheegay in haddii ay yihiin mucaaradka aysan ka aqbali doonin garguurte waxay horey uga diideen farmaajo wixii aan annaga iyo adiga innagoo halkan aan taagannahay hadda anigu taaganahay wada jir wada taagan aan dalkan horay ugu qaadi weynay kana diidnay madaxweynihii adiga kaa horreeyey adigana lagaa yeeli maayo ee u tur dalka dhulka dhig talada si dalka soomaaliyeed iyo dadkaba
tan iyo markii ay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey garguurta iyo mucaaradka waxaa si xoogeystay khilaafka labada dhinac kaasoo hadda marayo meel xasaasi ah maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kormeer ku tegay mid ka mid ah madaarista deegaanka coosweyne iyadoona halkaas bandhig cilmiyeed ay ku sameeyeen ardayda madaaristaas marwaan maxamed ayaa sii faahfaahinayaa
deegaanka taariikhiga ah ee coosweyne oo caan ku ah inuu ahaa goobtii sida xun loogu jebiyey maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta ah meel waftiinka cilmiga iyo diinta islaamka si xoogan uga muuqda deegaankan oo ku yaala bariga wilaayada galguduud waxaa ku taala madrasada maxamed alfaatix litaxfiid alqur'aani watajwiida oo ah xarun firfircoon oo ay gacanta ku hayso wilaayada galguduud madrasadan oo la aasaasay muddo saddex sano ka hor ayaa noqotay hoy aqooneed oo muhiim ah iyadoo si gaar ah diiradda u saarta baridda kutubta diiniga ah iyo tajwiidka qur'aanka kariimka ardayda dhigta oo intooda badan ka soo jeeda deegaanka iyo tuulooyinka ku dhow ayaa helay fursad ay aqoontooda diini ku kobciyaan ayna ku qaataan tarbiyad islaami ah oo dhammaystiran xilligu maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo kormeer ku tagay madarsadan ayaan kula kulannay arday firfircoon iyo macalinkooda wuxuuna macalinka madrasada faahfaahin naga siiyey taariikhda iyo ujeeddada xarunta isagoo sheegay in madrasadu ay ku shaqayso hab nidaamsan oo ardayda lagu tarbiyeynayo islamarkaana lagu xoojinayo fahamka qur-aanka iyo kudhaqankiisa ardayda ka qalanjibiday ilaa waxay gaareen labaatan gudhowaad ay gaarayaan ardayda qaar waa sii baxday madarasada marka fadarado badana gashay dufcadii kuwaad marka kacda dufcadii labaad haddana waa hadday qalanjibinaa eegana marka waxyaalaha kale la bara marka waxaa kamid a tuxfaha jazariida raayatu lkhaqaani yaa kamid a taasiir waxkaam tajwiidka tarbiyada xusnil muslimka intaasaa marka madarasada laga qaataa maalintii maalamahan waqtiyada oo kala qaybsan yihiin khamiistii oo kale jazariyaha tuxfaha iyo wixii kale marka haldaas qaadan karna qaadayna inta kalena qur-aanka laga qaata madarasada waa saasaa u soctaa cadadka hadda dhigit waxaa weeyaan waa afartan iyo labo maana walaayad u khaas oo maanaa gacanta iyada ku hays waaye oo asaaskeeda dabrudkeeda ayada madarasa ayada dhistay haddana waa weli gacantaana ugu haysaa khayr alaasi walaayadan waa aadan uga kaalmaydaa ardayda maxamed alfaatix ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ay ku bartaan madrasada sida kutubta tajwiidka iyo caqiidada aasaasiga ah iyagoo muujiyey heerka aqooneed ay gaareen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين سؤال كم مراتب الدين وما هي جواب مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان سؤال كم أركان الإيمان وما هي جواب أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى سؤال ما هو الإحسان؟ جواب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدنى غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته إذ ولي madrasada maxamed alfaatix ee coosweyne waa tusaale muuqda oo muujinaya sida wilaayada galgaduud ay u dhiiragelinayso barashada qur'aanka iyo kutubta diinta islamarkaana ay deegaanka uga dhigayso meel ay ku kulmaan diinta aqoonta iyo taariikhda siday coosweyne u ahaydba goob taariikh dagaal caan baxay leh maanta waxay u taagan tahay goob taariikh aqooneed taasoo si aad keenaysa kaalinta deegaanka ee ku aadan ilaalinta dhaqanka iyo diinta islaamka
mahadsanid marwaan xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beelweynta hadame oo ka mid ah beelaha degan wilaayada bay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo sida warbixinta warkan oo kusii ambaqaadayo bashiir muxuyidiin walaalaha hadama waaqli i goofada waddankan soomaaliyeed war i weynan haddii laha beellanka war dheero waa niman waaqicay ahoo waa ka baryaa i warshayba og waqooyi iyo koonfur walaalaha mujaahidiinta waab kastoo ka jaraan oo nimanka wehelidaayan
hadame beel ku suntan u gargaaridda diinka allaah sabqiga iyo isishaadka safka horena kaga jirta beelaha ansaarta ah ee horfiiqa u ah jihaadka ka socda bariga qaaradda afrika allahna uu ku galaday in badan oo ka mid ah wiilasheeda inay ku diiwaangeliso sufuufta isishaadiinta iyadoo sii xoojinaysa kaalinteeda jihaadka iyo midnimadeeda waxay beesha hadame qaybta degtay wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan dooratay malaaq cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kadib munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay taas oo ka dhacday deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo kadib muddo dheer oo ay beesha u geed fadhisay aayaheeda kana tashanaysay umuuraha dhexdeeda ah ayay ugu dambeyn waxay isku waafaqeen in macalin xasan nuurow sagaar ay u doortaan malaaqa cusub ee beesha ee wilaayada baay waxaa madasha soo xaadiray waxgaradka beesha hadame iyo inta badan hoggaanka dhaqanka wilayaadka islaamiga baay iyo bokool iyadoo ay sidoo kale ka soo qaybgaleen culimo iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada islaamiga ee baay ugu horeynna waxaa madasha ka hadlay suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadame isagoo kelimaad gaara u jeediyey waxgaradka iyo nabadoonnada beesha hadame tankel tolow ana magaagan dirahay zuri suldaankireer hadam iyo leer gudaadkanna waa wakiilkii gobolkan baayumaana kolley aan oo ka hadalaa afkii hadama hadamaaga la dardaari mahatan hadam malaakasay nuurow malaag managadaw haddii unu garab shaybon anhayn inaynu garab buuhinagana noofade shimbirto mayleed baalsheeka buuba sababa baalan lahayna maaba buubu kortama lankan baalshay isangu unuu isla jarna shimbiray baalka biireeba heleer heleer haddii berkoon isla jeed haddii berkoon isla jeed hoggaan faylu ogaado lankan meega hamin han dhafaraaneen may weydiyaaneen qof faylo weydiyaaneen lan wanaagsanna weydiyaaneen wanaagsanaaŋahan laban kuwaran haddii barakumaal un aayo nagnaano hamanan uni ku gardoron ilid uni sheegni madin walninka hayn amaaŋaha ka biineŋ maa hatoo walningnagadi ay aytiskoynay garabshay buuhineŋ walin han dhafarneŋ ay ladayacnay xubno kala duwan ayaa ka hadlay madashii caleemasaarka malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana ka mid ah sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf waxaan maanta u joognaa xaflad aad u qiimo badan ee lagu caleema saarayo malaaq xasey nuurow sagaar oo beesha hadama ah waxaa halkan jooga suldaankii guud jasaahullaahu khayran suldaan bunow xasan cabdullah beeshan hadamo mowqif shariifay ummadda muslimiinta dhexdooda ku leeyihiin jihaadka ay nagu soo duushay etoobiya iyo fitnow ay wada jireen mowqif sharaf leh oo karaamo leh oo diinta ilaahay oo la difaaco ah ayay ku leeyihiin suldaanka cusub waxaan leeyahay wilaayada baay ah ummadda daacad u noqo shareecada ilaahay ku hoggaami u qalbi jilicsanaaw waxaanna maanta maraynaa xilli alle subxaanahu wa tacaala diintiisii u gargaarayo munaasabadani oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa lagu casuumay marti sharaf kala duwan oo qayb ka ah golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya naqiib ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka dalka ayaa kelmad bowgaadina u jeediyey malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada baay ana oo ka hadalow afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka naqiibka isan doorateen haseynuurow siinlaqaad isii sheentana niilaqaadan artana siinlaqaadee hortaan anrideenqatan naqiibka maylana helalikin dhiin saacaddanna ku bilaabo may ata imaam min a'immati lmuslimiin kumade wa khaasatan imaam imaamyada beelahadama kumade ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo xafladda ka soo qaybgalay ayaa malaaqa cusub ee beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee baay ku wareejiyey agabbe kala duwan oo ay beeshiisa ugu talagaleen ugaas waa musxafkii kitaabka qur-aanka kariimka ahay oo lambaahanay umataasaynada ka dhagda waana ku hogaamida difaacusheenna ankaweerta oo qobsoy lawareeg kutaab qur-aankii lawareegii ummadda islaamka waan walka dhage insha allah ilaahi baarak allahu fiik tagna maybu ahaa raayadii towxiidka raayadii nila dafaaca korlihingaada iyo diyaaran ahaa kana maybu ahaa goregleka dafaaca lahayo waa qore ak forty seven yukreene oo cusub war hasaasaysan baaraka allahu fiik
werigii la wareegii kutaabka ilaahay iyo raayadka islaamka intii laka dafca yaan la wareegin
gebagabadii beesha hadame ayaa wacad ku martay inay sii xoojin doonto kaalinta ay kaga jirto jihaadka iyadoo allaha fadligii hadda safka hore kaga jirta halganka la isaga dafcinayo cadowga shareecadiidka ah hantidoodana ku bixiyey wakhti ay dadku ka baqiireen wiilasheedana u hurtay difaaca kelimadda towxiidka xilli dad badan ay ka fadhiisteen fadhiidadaasi mahadsanid abu ayman ugu dambeyntiina dadka ku dhaqan magaalada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado ayaa xalay goob fagaaro ah ku daawaday istaarkii alkataa'ib ka soo saartay dagaalkii maxaas casaam carafaad ayaa inoo sii faahfaahinayaa
halkani waa fagaaro ku yaala bartamaha suuqa degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo kaas oo ku cambaxay daawashada aflaamta jihaadiga waxaana halkani xalay lagu daawaday filimkii aadka u xiisaha badnaa ee ku saabsanaa weerarkii mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan kaas oo lagu xasuuqay maleeshiyaad aad u fara badan markii uu soo dhammaaday daawashada filimka aadka u xiisaha badan ayaana waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mida bulshadii halkaasi u soo daawasha tegay iyagoona ka warramay filimka ay daawadeen alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ilaahigii murtadiyiinta hamiga ay ku haminayeen jibiyey ayadoo layf ah maxaas waad aragtaan ee, waxaad aragtaan sabiib baad aragtaan meel kasta oo gaalada lagu xasmiyaad aragtaan bulshooy waad aragtaan itusoo itaabsii weeye wax af laga sheegay maaha indhihiin aad ku aragtaan waxay qalab lahaayeen waxay gaadiid lahaayeen ee, guryihii maxaanku rahdaa ay khamrada ku cabbahayeen taallooyinka xunkaayoo calanka daaquudka ay ka mudeen in raayada ay ka babanayso allah ayaa ku mahadsan waxaa u dhiman wax yaroo israacina ilaah idankiisintaana waa la israacinayaa waxaan ku darayaa intaas ee, waad aragteen gaala naceebkeeda sida loo galhay reer falastiin masaakiintooda si loo galhay waad aragteen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa falastiin oo xun an in la arko yuhuud ilaahay dhabarka ka gooyo ilaahay taasaan ka rajaynaynaa filim cajiib cajiib ah, waa cajiib ah, waa la waa la yaab la annagoo dhan dadkoo dhan inay wada kacab bay joogaan waa filim kaara iskaaraga een gaalada sidii loo jebinaya yaabaysa murtadiinta eber eber ba- hal nool iyo hal dhintay malaha wax la qabtay wax baabuurta gaadiidka waxoo dhan waa hayaama gacanta lagala bixiyo inta dambena waxaan rajaynaya insha allah waa xabar inaan la galno oo laga soo qabto dadkanaga dhanna waxaan nahay inaan soo qaqabanaan rajaynaya insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa muslimiintii meeshaas gashay inuu ilaahay subxaana watacaala kuwii dhintayna ilaahay shahaadada ka aqbalo kuwii ilaahay subxaana watacaala dartii u noolna ilaahay subxaana watacaala futuuxaad kale uu ku abaalmariyo walaalaha reer qase wax la fiirin karo ma ahan ilaahay subxaana watacaala baan u weydiinaynaa nasri inuu u soo dedejiyo dadka muslimiinta ana inay u duceeyaan filan inta horena farxadii maxaayata indhaha indhuhu noo macaanee laakiin inta dambe maxaayata naxdinii nagu dishay walaaliheen reer falastiin oo gubanaya ilaah waxaan leenahay reer falastiin farji khayr qaba allah u furo yahuud waxaan leeyahay gaal gaal iyo gaala raacaba allah adduunka dhaafiyo ilaah waxaan ka baryayaa yahuud inuu adduunka ku cadaabo allah adduunka ku cadaabo yahuuda maasha allah aan faraxsana maanta dareenkayga lama soo koobi karo alxamdulilah shukur ilaah waa mahadsan waxaan arkaya gaalada oo maxaayata carcararaysa oo la dildilaayo oo meedadkooda meelaha jiifaan xase guurguurta wuxuu mooyaa inuu ciidan soo dirsaday laakiin wuxuu soo dirsaday waxaanan ciidan aan ahayn waxba ilaah awurta iska celin karin caawa waxaan halkan ku daawadnay filankii maxaas waxaana baktiya fara badan gaadada aad loo laayay gurguurto dhahaayo degma ay mo- dowladda qabsato dib looga qabsato ma jirto iyadoo caawa la qabsaya waxaa degmadas ka mid a maxaas waana ku faraxsana muslimiintana guul allah siiya walaalahii khaza reer khaza waxaan leenahay cadowga allah inka dulqaado biidn illaah aad iyo aad ay ii saamaysay markuu ooyey waa lala wada ooyey waan dhabaha walaal halkan waxaan ku daawanaa caawanka filimka maxaas oo aad iyo aad u qiimo badan gaalada jabkeeda cadowga si loo jebinayo waxyaalo fara badan ayaan daawanay jaalada jab aan caadi baa gaalo waana ku faraxsanahay si loo galaayo murtadiintan waxaan leenahay meel kasta ay joogaan insha allahu tacaala waa la gelayaa waana la jebinayaa muslimiintana cadowgooda allaha jebiyo filimkan aadka u xiisaha badan ee dhowaan soo saartay kataaba al akhbaariya ayaa waxaa si weyn looga wada daawaday fagaarayaal kala duwan oo ku yaala qaybo ka mid ah wilayaadka islaamiga mahadsanid casaam warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligan waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu